waa tahay masaajid cali guduud saakay say wax uga dhaceen masaajid cali guduud saakay cadowgi ilaahay oo beryaan deganaay mujaahidintaa kusoo weerartay dagaal si dib waa carareen ilaahay fadliisa deganaasho iyo maaragtay amniga ku jirtaa ilaahay baa ku maarta waa gartay bal dagaalka meesha ka dhacay ka waran dagaal nuuco ahaa intuu la ekaa ciidamadii dowladda federaalka ee isaga cararay masaajid cali guduudna ee hadda halkay ku dambeeyaan hadda nin waxaa la ii sheegay meel sideed kilomitira oo bari ka jirta xaraabta xaggeeda inay sii cararayaan anigu hadda waa warbixin intaas ka badan kama hayno laakiin dagaal saaka kulula ka dhacay magaalada markii laysku faransaana ilaahay waa jebiyey hadda waxaan noolna waa waxaan noolna waa ka laga reebay baktina waa laga reebay anugu magaalada iyo deegaankan aad uga hayaa waa nabad waa gartay deegaanka xaalkiisu waa nabadaad leedahay dadkii iyo nabad waayo shacab hadda mid uga horey uga qaxiyeen laakiin insha allah isoo laabo doonaan aduu hadda halkee ku suganta saldhiga saldhiga cadigan dhexdeeda hadda anugu aa dhex taagan tahay magaalada magaalada meel aan kasoo marnay madax meel kasta waa soo marnay magaalada qaybihii biyaha korontadii wadooyinkii xaafada dhan waa kusoo wareegay maxaad soo aragta marka intii aad magaalada ku dhex wareegeysa adigoo baaba ay salgeyseen iyo waxa iska qashalay iyo waxa noocaas oo ay jeejideen oo ark laakiin wax dad hadda wax kale ma joogaan
waa tahay dadka hadda ku dhegeysanaya ee aan masaajid cali guduud ee aqoonin ama aan weligood imaanin maxaad ugu tilmaami kartaa deegaanku halkuu dhaco iyo xaalkiisa hadda sidee uga warbixi kartaa deegaanku horta halkuu dhaco waa deegaan xamar ujeed boqol sideetan kilomitr waqooyi wadada isku xirta xaadheere iyo xamaraa marto ninka la yidhaahdo xeebta badana wuxuu u jiraa soddon kilomitr oo u jiraa galbeedka xigaa cadaloo kale konton u jiraa waqooyi galbeeda hadda waa kale waa magaalo xeyaabta ku tilmaamana dhulkeeda korkeeda xeyaabta xeebaha iyo ilaah waxaa noocaas ay isticmaalaan oo magaalo xeyaabta u dhawaa soddon u jirta malay waa loo keenaa sidoo kale kalluunka hadda waa kaas waa tahay dhibaatadii dadka deegaanka ku hayeen ee ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi saaka isaga cararay maxaad nooga sheegi kartaa dhibaatada qabala sida koobi karaa guryihii dhan waa baaba xoolo wixii naba waa qalayaan ceelka looma soo ceri karo baabuurta ma imaan karin markii mujaahidka soo dhawaadeen kadib waxay bilaabeen inay dadkan iska raacaan xoolaha yimaado qashaan saaka dhacaan ilaa cadali geyn waxay ka qaadeen ilaa cadali geysin waxay ka qaateen wax magaalada u wada saaka ma jirto gurigan jabnada ma jiro dukaan waxyaagina ma jiro baabuurta xoolaha imaa weysay niyigaa lasoo doona waayey saasaad adagaa meesha ka tagaan aada umaadsanta